midowda afrika ayaa muddo shan iyo toban maalmood ah u qabtay militariga la wareegay talada dalka niger in ay dib xukunka ugu celiyaan dowladda sida dimuqraadiga ah loo doortay ee dalkaasi hadalkan ayaa imaanaya iyada oo hoggaanka militariga ay la kulmeen madaxda shaqaalaha rayidka ah ee dalkaasi oo ay kala hadleen sida ay dalkaasi u maamuli doonaan xilli maraykanka iyo midowda yurub ay ku hanjabeen in ay cunuqabatayn saari doonaan militariga awoodda la wareegay haddaba maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa xaaladihii ugu dambeeyey ee nijer iyo caqabadaha afgembiga ka dhalan kara waxa uu wax ka weydiiyey cabdulaahi cabdi sheekh oo ah madaxa xarunta cilmi baarista gateway research ee fadhigeedu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya
walaal horta dalkaasi niger waxa uu ka mid yahay wadamadaasi galbeedka iyo bartamaha africa ee waayahan dambe xasilooni darro fara badana soo waajahday dagaalkana waa ka ballaaran yahay waana ka weyn yahay qolyaha keliya meesha jooga ama siyaasadda isku ahayeena ama cudan ahaana isku ahayeena marka maali ayaa ka horreysay oo afgembi ka dhacay isagii uu kusoo fiday marka amni darro weyn ayaa halkaasi ka jirtay qolyo islaamiyiina jirtay ciidamo maaragtay reer galbeed oo la shaqeynaya jiray oo wadamadaas ka caawinaya dhanka la dagaalanka argagixisada marka waxaa muuqata in ciidamadii ay ka gadoodeen arrintaasi oo ay rabaan in ayaga si madax banaan ay ula dagaalamaan nimankani islaamiyiinta ah ee maaragtay la dagaalamaya dowladda marka nigera ugu dambeysay madaxweynihii ayaa la afgembiyey ilaa haatana lahayaa adduunkii dhan ayaa qaylinaya oo le inaha la soo daaya laakiin waxaa muuqata in qolyaha militariga ah ee xukunka la wareegay ee uu hogaaminaya ninkii markii horeba hogaanka u ahay ilaalada madaxtooyada in ay iyagina ka madax adeegayaan wararkan marka walaal xaalka waa sidaa ilaa haatan waa tahay dalka dalalkaasi aad sheegtay ee ka qeyliyey waxaa ka mid ah ururka midowda africa oo shan iyo toban cisho u qabtay in dowladdii hore xukunka dib loogu soo celiyo bal arrintaasi baaqaasi ka soo baxay midowda africa ma noqon doonaa mid ay maqlaan taliyaasha militariga ee cusub
midowda africa waa ugu dambeeyey waxaa ka horreeyey maraykanka waxaa ku xigay midowda yurub oo weliba cunaqabatayn bal ku handaday waxaa hadda midowda africa oo ah midowda oo ka tirsan yahay dalkaasi niger oo iyagana xeer ahaan ay u qoran tahay in aanay aqoonsanin dowlad si xoog ah lagu faramaroojiyey ayay maaragtay ayaa wakti u qabtay laakiin maxay ka qaban karaan ayaa ah su-aasha maxaa yeelay labaatan iyo shan bishii octoobar dalka suudan waa kii dowladdii rayidka ahayd meesha laga saaray markii albashiir lagudla rido kadib midowda africa waxay diideen dowladdii militariga inay aqoonsadaan midowda africa sidoo kale ayay maaragtay ay u saareen ay ku sameeyeen ay u handadeen laakiin waxba kama soo qabsoomin oo waa kii dagaal sokeeye ay suudan gashay marka midowda africa haddii uusan waxaa awal awood lahaa oo tallaabo qaadi jiray ecowas ururkan galbeedka africa oo nigeria ay hormuudka ka tahay kuwaas haddii ayna tallaabo qaadin midowda africa wax tallaabo oo gooni oo saas usi weyn uu ka qaadi karo ma jirta haddii marka nimankani militariga ay qaramada midoobay dhegeysan waayeen oo midowda yurub ay dhegeysan waayeen oo maaragtay ay dhegeysan waayeen ecowas way adag tahay haddana in midowda africa ay dhegeystaan marka ecowas ama midowda africa midkoodna wax tallaabo ah oo u qaadi karo oo aan ka ahayn in xubinnimada wadanka waddankaasi ay xayiraan ma jirtaa
ilaa haatan wax u furan way yar yihiin faragelin military ayaa u furan ecowas hore ay u qaaday faragelinin noocan ah oo military laakiin faragelintaas military iyadana waxay u baahan tahay dhaqaalo fara badan iyo howlo fara badan ay u baahan tahay iyo maaragtay taageero caalami ah meeshiina hadda adduunkiibaa isku haaya oo ruushka iyo maraykanka oo ukraine isku haaya hadda africa usoo wareegay waxaa jirta nimin la wagner la dhahaa oo ama wagner qaba hadba qofka si ugu yeera oo iyagana military ah oo laakiin military madax banaan ah dowladda ka madax banaan oo afrika soo galay oo wadamo fara badan hadda gacanta ku haaya oo reer galbeedka ka saaraya marka dalka niger waxaan u malaynayaa inuu noqonayo dalkii ugu dambeeyey oo ay wagnerka ay la wareegayaan oo maalin dhow waxaa ka socda mudaaharaadya maraykanka iyo loogu soo horjeeda reer galbeedka wegnerka wegnerkana lagu soo dhaweynayo marka haddii la dhaha tallaabaa laga qaadayaa xitaa oo wagnerkaas iyo ruushka ay meesha soo galaan hawshaas hawl culus ay noqonaysaa wayna adkaanaysaa marka cabdirasaaqow gobolkan guud ahaan saaxil gobol xaaladiisu markii horeba iska qallafsaneed sabool ah kooxaha argagixisadu ama islaamiyiintu ay ku badnaayeen deegaanada qaarna ka dagaalamaan ayuu ahaa marka afgembigan military xaaladii jirta ee gobolka ma uga sii darayaa mise xal ayuu qeyb ka yahayoo wuxuu soo dedejinaya in wadankani uu xal gaaro
dhinac haddii laga eega waa qas oo dowlad dimuqraadi ah oo lasoo doortay oo wakti ku ekayd oo xitaa ninkii aan ku qanacsanayn uu sugi karay in waktigeeda uu ka dhammaanayo ayaa meesha laga saaray military ayaana xukunkii qabsaday dhinacaas markii laga eega iyo maaragtay mabaadi'da hadda caalamka uu ku dhaqmo markii laga eega dhankaas waa dib u dhac dhanka kale markii laga eegana waxaa meesha ka jiray amni darro gaamurtay iyo dhibaatooyin isdaba yaalla oo xal loo waayay oo intaasoo ciidana meesha ku jirta intaasoo dowladooda ku jirta intaasoo militariya jooga amnina ma jiro marka waxaa jirta marka dareen gadood ah oo saaxilkaas kabika socda oo aad arrintaas looga soo horjeeda oo laleeyahay haddii intaanu ciidan ay meesha joogaan oo intaanu wadamo ay meesha joogaan oo intaanu ciidan ajnabi ay joogaan xalna ay keeni layihiin macnaheedu waxay tahay xalka ayagaan u soconin marka militarigii waxay u arkaan in ayaga haddii taladooda ay gooni u noqota oo faraha lagala baxa oo madax banaani la siiya cidda ay la kaashanaan ay la kaashadaan in iyaga ay maaragtay ay waddanka xaalkiisa wax ka bedeli karaan marka labada dhinacba way noqonaysaa dhinacna militarigii waxay dareensan yihiin inay u baahan yihiin madax banaani iyo taageero ay arrimaha kusoo afjaraan dhinac marka laga eegana mabaadi'dii wixii dunida uu ku dhaqmaayay ee dimuquraadiyaddii iyo arrimihiibaa maaragtay iyo taakulada caalamiga ahayd ayaa meeshii ka baxaysaa
cabdulaahi cabdi sheekh oo u warramayey maxamed bashiir cabdiraxmaan